من عند الله أجل هدية أحملها في قلبي ويدي إن القرآن لخير جليس فيه الأنوار الربانية خلق الإنسان لكي يتلوها يتدبر ما فيها بروية وتصير له أسلوب حياة وتشاركه في عقد النية فتعالوا كي نصلح أنفسنا waa hagaag dhegaystayaal weli halkaa nagala socotaan waa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan meel walba aada joogtaan waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu markan waxaad ku soo dhowaataan dersiga toban iyo lixaad ee kitaabka nisaa-un fii aayil qur'aan waxaana halkan ka soo jeedinaya sheekh jaamac maxamed cusmaan sheekh cabdulilaah
خلق الإنسان لكي يتلوها يتدبر ما فيها بروية وتصير له أسلوب حياة وتشاركه في عقد النية فتعالوا كي نصلح أنفسنا بتأملات قرآنية بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين فديقان إنه وكيل حي طمنات وإنه كجهد لني ملخصاتك أما مقتطفاتك أن كسو أن كان أن مارثي كسو جورسني أما كسو جوريني كتابك أها النساء في آية القرآن أي قر- أي قرتي قبدي الدكتورة دكتورة دهيد دكتورة ليلى حمدان قبدي رير فلسطين مقتربة دهيد أما قرب جوكتا هيد لولا كعدين كلها شرتي الناقة ما أنت هذا حرية ودمر كم تقالمنا وإسلام كمارتي دفاع ده ilaahay ha ka abaal mariyo iyad iyo wixii ay garabtaaga arrintaa ku garab taaganba waxaynu maraynay oo inoo joogtay qisadii ummul mu'miniin caaisha iyo xadiiskii dheeraay oo bukhaari uu soo wariyey ee caaisha ay warinayso xadiiskii oo bukhaari soo saaray caaishana ay warinayso ayaynu ka hadlaynay markii waxaynu inoo joogtay iyadoo markuu nebigu uu caasho yidhi haddaad dembigii aadan qabinna ilaah baa ku bari bari yeeli doona haddaad ku dhacdana dee ilaah iska in qofku waxaa fiican inuu iska ictiraafo hadhowna toobad keeno ilaah markaaba inuu ka toobad aqbala laga yaaba caayishinta arrintaa waatay ku tidhi aabaheedii hooyada waatay ku tidhi yaa rasuulka iiga jawaabaya yaa u jawaab celinaya qofka labadaba waatay yidhahdeen waxaan rasuulka ugu jawaabno ma garanayno labadii iyada dhalay markii waxay markii dambe waatay tidhi intay dhaaratay haddii aan maanta idiin ictiraafo oo yidhaahdo bari baan ahay waxaan qalbigiinu galay waad rumaysateen ima rumaysanaysaan inaan bari yahay igama rumaysanaysaan haddaan idiin ictiraafo waxaanan samaynna waad i rumaysanaysaan waad i rumaysanaysaan tusaalahayga iyo kiinuna waxaa weeye waa kii mif- waa tusaalihii nabiyullaahi eh, eh, nabiyullaahi yuusuf aabihii xataa eh, murugadii iyo culayskii gabadha sahra radiallahu canhu magacii waxay garan weyday yacquub nabiyullahi yacquub oo aa- yuusuf aabihii bay isticmaashay waxaan odhanayaa bay tihi mithaalkayga waa- waa sidii maaragtay eh, nabiyullaahi eh, yacquub iyo dhex maray iyo iyo wiilashiisii oo kale waxaan odhanayaa فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون انت ما يدون يا بيتي وآيات سيدي تمنادي سورة يوسف اي قبل سوق عادتي وحيلاتي ثم تحولت على فراشي وأنا أرجو أن يبرئني الله وأنس جديد جودري جمالي أحكي لو جيف صدي أنا وإلهي كرجيني إنه بريء برأي السود بريء ياله waxay leedahay laakiin ilaah baan ku dhaartay oon uma malaynayn inay aniga shanigayga ay ku soo degayo waxay ku soo degayo waan iskala yaraa in qof waxay ku soo dego anigu waa iskala yaraa miskiinad oo maaragtay baan iska ahaa adigaa ilaahay dartaa waxay ku soo dejinayo oo samada qur-aan ka soo dejinaya dartaa marna isma odhan bay leedahay nafteeda waxay tahi waan xaqiraya inaan qof qur-aan laga soo dejiyo lagu soo dejiyo waan iskala yaraa iyo qur-aanku inaga hadla arrinteeda inuu ka hadlo waan iskala yaraa bay leedahay laakiin waxaan rajeynaya bay leedahay in nebigu riyo arko riyo arko oo ilaahay maarata tuso inaan beri yahay riyada ku arko laakiin qur-aan baa kugu soo degay marna isma dheh- isma dhihin bay leedahay waxay ku yidhi arrinta anoo saa markaas saa u gadooma laxaafkayga dhinac kale ugu jiif joodargayga ugu jiifsaday rasuulku meeshiiba kama kicin Eh, dadkii meesha fadhiyana qofna bannaanka uma kicin aabbaha iyo hooyada iyo gabadhii eh, reer ansaareed iyo waa la joogaa xataa nazala calayhi lwaxyi markaasoo nebiga waxyuu kusoo degay wixii nebiga laga dareemi jiray marka waxyuu kusoo degaan ka dareenay inuu maaragtay dhidid iyo dee culays oo nebiga soo fuulay bay dareemeen oo wejigiisa kasoo daadanaya sida jumaana maarata sida dhidid kuuskuusan uu kasoo daadanayo dhibco dhidid ay kasoo daadanayaan markii arrintii ilaahay ka fayday waxyigii uu go-ay eh, rasuulkii waaba oo isagii qosleya rasuulka ilka cadaynaya maasoonaya aragna bay leedahay markaasuu wuxuu leeyahay kelmadii u horreysay kasoo baxda afkiisana waxay ahayd kelmadii u horreysa ku hadlo nabiga waxay ahayd inuu igu yidhi yaa caaisha caaishaay axmed illaah ilaahay umahadnaq faqad bara'aki illaahu ilaahay wuu ku bari yeelaya ilaahay umahadnaq faqaalat lii ummii hooyadaba waxay ugu tiri caaisha leedahay quumii lirasuulillaah yacni rasuulka u kacoo maxaaratay waxaa tidhaahdaa dee rasuul alla waad mahadsan ilahay khayr yani waxay rabtay in rasuulka in maaratay bishaarada u bishaareeyey inay maaratay ay wax tusto iyaduna inay ku farxday bishaaradoo kale markaasaan cayasha waxay leedahay waxaan idhi faqultu waxaan idhi laa wallaahi uma kacaya rasuulka isuma taagayo laa aquumu ilayhi rasuulka isuma taagayo walaa axmadu ilaa lilah cidaan ilaahay ahayna cidaan ilaahay ahayna uma mahadnaqayo waxaa ilaahay soo dejiyey aayaadkiibu ilaahay soo dejiyey ka bilaamayay aayadda koob iyo tobnaad ilaa aayadda lix iyo labaatanaad ee suuratu nuur baa soo degay markaas ayaa soo degtay halkaasa cayshana baraadeedii ilaahay fooqa sabca samaawaati inuu ka soo dejiyey abubakar markaa markuu wadaadkii qaar ay qaraabada ahaayeen mistax ibnu uthaatha la odhanayey baa wuxuu ka mid ahaa dadkii oo arrinta wadwaday ee munaafiqiinta warkooda dadka rumaystay ee dadka la dhex qaaday markaasuu abubakar maaragtay isagaa nafaqayn jiray awal dabiilka ka bixin jiray abubakar marka arrintaa markuu ogaaday inuu ku lug leeyahay gabadhiisuna beri ay tahay yuu wuxuu ku dhaartay wuxuu yidhi wallaahi mar dambe inaanan ninka la yihahdo misdax inaanan waxba siinayn nafaqa ah gabadheeda mar waxaa ka sheegay iyadoo beri ah ilahay markaa wuxuu soo dejiyey ayadan iyadana laleeyahay abubakar laleeyahay maya ha dhaaran ha ku dhaaran maaragtay inaad maaragtay maaragtay maaragtay inaad ka goynayso ninkan misdax la yidhahdo inaad ka goynayso nafaqada ha ku dhaaran ilaa maaragtay aayaddaasi ku dhammaanaysa arda labiyo labaatanaad suuratu nuur ayaa soo degtay abubakar markii la yidhi walaa ya'tali ululfadli minkum wasaacati an yu'tuu ilaa aayadda dhammaadkeeda qafuuru raxiim ku dhammaanaysa faqaala abubakar bala ilahay inuu noo dembi dhaafo waan rabnaa waan rabaa wallaahi innii la uxibu an yakfir allahu lii markii la yidhi miyaydan rabin ilahay inuu idin dembi dhaafo maxaad uga goynaysaa ninkan reer bedele ninkan qaraabada ah biilka abubakar marka markiiba waa ku saamoobay arrintaas wuxuu u soo celiyey ninkii misdax ahaana wuxuu siin jiray nafaqaduu siin jiray usoo celiyey rasuulka ilahna sal ly salam intii maarata arrintu aan waxygu soo degin dadku weydiin jiray caaisha waxay ka yaqaanaan maxaad ku ogtihiin xataa wuxuu weydiiyey xaaskiisii umulmu'miniin zaynab bintu jaxash buu weydiiyey oo amarka caasho ka waraystay wuxuu zaynab ku yidhi nebigu maa calimti maxaad ka ogtahay arrintaa iyada maa ra'ayti maxaad aragtay dee waad ogtahay gabdhaha maanta jooga gabadh lala qabo haddii la yihahdo ka waran inay boqol ceebeedo ayaan lahayn ay u alifi lahayd iyadu u alifi lahayd kuwa cusub waxay ku aragtiy waxayn ku arag faqaalat zaynab markaa qof ilahay ka cabsanayso aad u taqo badan bay ahayd waxay tihi yaa rasuul allah axmi axmi samcii wa basari anigu waxaan ilaashanayaa maqalkayga iyo basar waxaan arkay male waxba hay weydiin arrinta waxba hayga weydiin hay dhexgelin arrintaas wallaahi maa calimtu calayha caaisho kuma ogi oo kama ogi xaggeeda ilaa khayran caasho waxaan khayr ahayn kuma ogi caasha markaa waxay tidhi gabadha saa odhanaysaa waxay ahayd midda keliya ee ila tartami kartay xaasaska nebiga wahiy alatii kaanat tusaamiinii facasamaha allaahu bilwarac ilaahay wuxuu ku badbaadiyey inay qof warica ahayd oo dembiga aada isaga ilaalisa oo zaahidada ahayd oo afkeeda iyo carabkeeda ilaashatay inay ahayd iyo dhegaheeda iyo araggeeda ayaa ilaahay ku badbaadiyey zaynab oo lala qabay qoftaasna qof khayr badan bay ahayd saynu insha alla qisooyinka dambe ku arki doono zaynab bintu jaxash marka maa maxay maxay tahay cibrada iyo duruusta aan ka faa'iidaysanayno arrintan caaisha qisadeeda xaadisatu ifki waxaa loo yaqaana ama dhacdadii lagu been abuurtay caaisho waxaa weeyaan waa arrin aada u weyn waa arrin qalbiga dilaacinaysa gabadh kastoo mu'minada iyo qof kastoo mu'mina dhibta caaisha ku dhacday waa mid taabanaysa qof kastoo mu'mina taabanaysa arrinta ku dhacday caaisha iyo aabaheedii hooyada abubakar iyo iyo iyo xaaskiisii umurumaan caaisho hooyadeeda arrin aada u culus bay ahayd arrin la yaraysan kara maahayn arrin weynoo culus oo dadka gilgishay bay ahayd muslim ay muslimka ahay madiina markaa ku noolaa qof arrintaasna waa muslim kastoo arrintan oo kale ku dhacdo saas ay u dhibi lahayd culayskaas u dareemi lahaa xataa bal gabadhii reer ansaareed ba markay caaisho xaaladeeda aragtay la oyday oo caaisho marka arrinta haystada aragtay bay ohinta ku dartay oo la oyday caaisha marka xataa gabadhaa ma ilaawin warkeeday sheegtay waxay gabadhaas marka ii timi way aragtay anuu ooya ohinta iyana way la oyday qof kastoo isgarab taagay caaisha maaragtay way u mahadnaqday tani waxay darsi u noqonaysaa qof kasta oo fududaysanaya gabdhaha muslimiinta muxsanaadka ee dhowrsoon wax ka sheega arrintaasna arrin weyn tahay oo minalkabaa'ir inay tahay ayaynu ka faa'idaysanaynaa maxaa la yihahdaa qisada caaisha radi allahu canha waxaan kaloo qisada ku arkaynaa caaisha cisatu nafs sharaftaysa nafteeda say qof casiizada u ahayd iyo edabkeeda aad u dhamaystiran baynu kusoo aragnay xataa hadal xun marna kama soo bixin intii dadku ka hadlayeen aabaheed hadal xun kama maqal hooyadeed kama maqal nabiga sawjeediya kama maqal aad bay isu dhowraysay aad bay isu ilaalinaysu dhowraysay ilaahayna maxaa way tala saaranaysay way baryaysay inuu baraayo yeelo oo maaragtay beentan ilaahay uu maaragtay bannaanka usoo saaray inay been tahay lagu been abuuranayo taasna waan ka faa'iidaysanaynaa waxaa kaloo meesha ka cad inay waktiga caaisha marka ay arrintan ay dhacaysay inay ahayd in dumarku wejiga ay dabooli jireen baa meeshan ka muuqata taqdiyat alwaj waxay ahayd wax lagu yaqaano umulmuminiin caaisha inay wejiga qarin jirtay oo xijaabka ay isticmaalaysay waxaa weeye waa waxa maaragtay arrintaasu maanta dadka odhanaya wejiga iyo gacmaha in la qariya ayagu waajib maaha dadka odhanaya waa arrin maaragtay ay ka hor imanaysa oo dee gabadhu inay asturto markay rag ajnaaniba la joogto xataa caaisha marar xadiis kaloo laga wariyey markay xajka ay joogaan ay xajiyayeen wejiga way banaanaynayeen way furayeen laakiin markay niman ajnabiga ka hor yimaadaan waxay kusii deynayeen niqaabkay wejiga kusii deynayeen marka wejiga qudhis in la qariyo waa arrin aada u fiican wey waa arrin caaisha aan kaga dayano iyo ummahatul muminiin aan kaga dayano waxaan kaloo ka muuqda qisadatan iyada ah dhowrsanaanta caaisha dhowrsaneed iyo sharafteeda iyo gabadh kastoo muminada insaa laga rabo gabadh kastoo muminada in sharafteeda wax laga sheego oo wax lagu tuhmo ayaa waxaa uga roon oo uga fudud maaragtay inuu geerida ka xigta arrintaa geerida ka xigta gabadha dareemaysa ee sharafkeeda ilaashanaysa ee cafiifada marka waxaaso kale lagu sheego in waxaa lagu sheego waxay ka jeceshahay inay dhimato sida qisadii maryamba kusoo aragnay calayha salaam sharafku markaa martabad weyn buu ku leeyahay buu ku leeyahay gabadha inay noqoto gabadh dhowrsoon dhowrsoon sharaf leh wax xun oo dhan ka sarriigata waxa weeye arrin gabdhaha lagu yaqaano muslimaadka laakiin maanta arrintaas waa la yaraystay ilaa in dumarku ka noqdeen kuwa nimarka ku milmaya meel kasta meel goob shaqa iyo goob waxbarasho iyo meel kastaba iyagoo dhex boodaya goolaha xataa lahwiga lagu sameeyo maantana gabdhaha saas maaragtay layska banaysanayo layskala cayaarayo wixii doona lagu sameynayo laa bawaakiya caleyha wax u ooya male gabdhahaas sharaftooda wax ooya male wax sharaf dhowraya maanta adduunka waaba iska yaryihiinba qofka markaa sharafta waaya naftiisa ama sharaf aan lahayn yani sharaftaa kama helayo dadku bulshada ku dhexlooya nool yahan kama helayo dadku sharafta mama qiimanayaan maanta iyo dhowrsoonaanta iyo waxaas balceebaaba loo yaqaanaa gabadh dhowrsoon ee goonideeda iska marta ee xijaabkeeda dhammaystiran qaadata waxa adduunka ka hadhay oo dibu socdaaba loo yaqaana soo maha waxaad kaloo dareemaysaa qisada ka faa'iidsanaynaa heerkay gaadhsiineed caashaha elamka iyo xanuunkay dareemaysay qofkii laakiin dee sharafta dareemaya qiimahay leetahay unba taal dareemi karee la gabdhaha maanta joogta haddii boqol goor lagu sheego inay xataa wax sameeyeen maxaa ka macna iska odhan lahayn baan umalaya wallahu aclam nebiga qudhiis waxaan ka baranay qisada markay timi sugnaantuu sugnaaday uusan arrinta caasha ku degdegin afkiisana waxaan laga maqal arrintiina uu ku degdegin ee uu arrinta ku maareeyey si xikmad ku jirto iyo si degan waxaan kaloo aragnay dadka muminiinta sifada fiican ay leeyihiin oo inay tahay inay khayr isu maleeyaan inuu qofka muslimka aad khayr ka malaysatay wax shara marna aadan ku tuhmin oo ka malaysan ama u malay inuu maaratay baa la rabaa qofkaa khayr baan ku ogahay inaad tidhaahdo xataa qofka haddaad wax ku aragto ha ku degdegin inaad markiiba malaxun ka malaysato waxaadna ogaataa qofkii maaragtay arrintaa ku degdega oo dadka wax ka sheega waa qof hadyigii suuratu nuur ayna bartay aan maaragtay raacsanayn weeye lianna muminiinta inaynu malo khayra ka malaysano ayaa ayadu inoo sheegeen waxaa mahadsan ilaaha maaragtay soo dejiyey xad oo usoo dejiy xadulqadaf soo dejiyey oo gabdhaha muxsanaadka si aan maaragtay sharaftooda loogu cayaarin oo daalimiintu ugu cayaarin maaragtay oo maaragtay ninkii gabdho muminada oo muxsanada oo cafiifa wax ka sheega xad baa ilahay soo dejiyay sideetan karbaashin lagu dhufto arrintaasna waa arrin maaragtay nasar ilaahay gargaar u gargaaray gabdhaha maaragtay cafiifaadka muslimaadka weeyaan oo ninkii xataa kusoo dheerayn lahaa haddii meesha islaam ka jira weeye maanta ninkii doonaa iska hadle meesha hadduu islaam ka taliyo ninkii gabdhahaas wax ka sheega waxaa waxaa yaqaana siddeetan karbaash ayuu waxaan ahayn ma filanayo gabdhaha muxsanaadka ee dhowrsoon oo maaragtay lagu been abuurto waxaa lagu sheegana waa min kabaa'ir adunuub toddoba sabca muubiqaad waatay ku jirtay waana arrin keenaysa oo waajib ka dhigaysa inta siddeetan karbaash lagu dhufto qofkii waxaas ku kaca qofkii yaraystoy la fudooda kabiiradaasna maanta waa la yaraystay oo xuduudii o dhan baaba la cadilay xadulqadaf maahe xuduudii o dhan baa maarata maanta wax maarata aada loo fududaystay ooba lala yaaban yahay ooba loo arkaaba inay dibu socodnimo iyo raaciyo ay tahay iyo qofku inuu yahay qof mutakhalifa aan casriga la socon waxaanu kaloo qisadan ka helaynaa darsi waxaanu ka arkaynaa sunat libtilaa dadka muslimiinta in la imtixaamayo imtixaankaasu xataa ayaan ka badbaadin khayratunnaas dadkii ugu khayr badnaa dumarka kuwii ugu khayr badnaa ayaan ka badbaadin waktigii ay joogeen waktigaas weliba waktigii saxaabada oo quruun almufadala ka mid a ayaa laga badbaadi waayey arrintaa iyada ah imtixaanku maaragtay uu dhacay caaishana radiallahu canha iyo nebiguna aad dhibkii u badnaa baa loo geystay arrintaa iyada aad bay u dhibtay aad bay arrintaas u dhibtay marka waa sunat alxayaa weeye qofka muminka in la dhibo marka kor baa darajaad loogu qaadaya hadduu ku sabro ilaahayna aayada wuxuu leeyahay xaayadda isagoo ka hadlaya xaadisatu lifk ama been abuurkii ay munaafiqiin sameeyeen qaar muslimiinna ay ku raaceen oo rumaysteen ilahay isagoo ka hadlaya wuxuu leeyahay laa taxsabuuhu sharan laa taxsabuuhu sharan lakum bal huwa khayrun lakum ilahay aayad kale wuxuu ku leeyahay facasaa an takrahuu shay-an wayajcal allahu fiihi khayran kaiira wax adiga kula xun oo dee dhibta markay ku qabsato ay aada ku dhibayso ayaa inuu khayr kula doono ilaahay inuu darajaad kor kugu qaado oo maarata dunuub kaaga dhaafo ilahay inuu kugu rido baa ay u badan tahayba qof muminoo ku sabra haddaad tahay markastoo gabadha muminada iimaankeedu sii xoog batana imtixaanka la marinaya wuu sii xoog badanayaa dee nebigu sal l slam watuu lahaa ashaddu nnaasi balaa'an alambiyaa ambiyada ilah baa ugu imtixaan adkaa haddana dadka kuxiga qofku ka maarata xagga ilahay uga dhooyahay baa imtixaanka loo badiya waxaa kaloo ka ogaanaynaa qisada tan arrinta maarata alcadaala oo dadka in ixsaan fiican laga malaysto qofka baariga ana maaha kalfaajir lamid maaha dee dad muslimiina waxaa jira oo arrinta ku dagmay laakiin dad badan oo muslimiina arrinta may rumaysan carabkoodana way qabsadeen arrintana kamay hadlin saynu kusoo aragna ummulmuminiin zayna bintu jaxshaan kusoo aragno kale waxaan kaloo ku arkaynaa oo inooga bidhaamaysa maarata qisada tan dumarku say ugu dadaali jireen assatr inay isqariyaan libaaska isku qariyaan oo xijaabka ay qaataan oo xataa wejiga ay daboolaan iyo xataa habeenka inay baxayaan markay xaajadooda soo godanayaan ee maaragtay ay u baxayaan bannaanka inay habeen baxayaan maalin xataa gabadho in iyadoo sii socoto la arko bannaanka u socoto may ogoleen sidnu caasho qisada kusoo aragnay arrintaasna waa arrin madarasa inoo noqonaysa in meel wax ka baranno gabdhuhu inay wax ka bartaan xishoodkaas ay samaynayeen umahaatulmuminiin iyo gabdhihii saxaabiyaadka ahaa xishoodkoodii baa laga rabaa gabdhaha muminaadka maantana inay sameeyaan lakin gabdhahaas iyagaa qudwa u ah iyo waxay ku daydaan haddii duruus muhiima caaisha ay qisadeeda ku jirtana waxaa arrintaas ka muuqanaysaa saburka caaisha ay saburtay oo ay u saburtay dhibtii ku dhacday waxaa kaloo ka ogaanaynaa hamkiga iyo xusniga iyo oohinta inuu maaratay qofka bini aadankaa ama qofka muslimkaa inuu maaratay aada mark marka sharaftiis la taabto arrimahaas oo dhan inay ku dhacayaan oo murugoonayo oo maaragtay xanuunsanayo uu ooyayo aynu arkaynaa arrintaa darteed caaisha xataa waxay ilowday magacii nebiyullaahi yacquub bay ilowday abaa yuusuf bay isticmaashay shid xanuunkii hayey iyo kulaylka hayey iyo culayska hayey bay magacii nebiyullaahi yacquub la ilowday sidoo kale gabadha taqiyada ilahay ka cabsanaysa waxaa sharafteeda waxay ku jirtaa oo quruxdeeda ku jirtaa inay runta adeegsato iyo ilaahay cabsidiisa sidaas arrintaas waxaa mowqif waxay ka muuqatay mowqifkii ay istaagtay zaynab bintu jaxshin umulmuminiin waxay ahayd mowqif gabadh shariifada ay samayso oo xora ay samaysay samaysay iyo cadil bay samaysay gabadhan waa idinla qabaa lagula qabaaye ku dir nebiga oo ha furo iyo waxaas marna qalbigeeda kumay soo dhicin inkastay wax ka dhexeeyeenoo wax dumar ka dhexeey laisla qaba waa ka dhexeeyeen caaisha iyo zaynab radiallahu canhuma waa ka dhexeeyeen laakiin diinteeda iyadoo ilaashanaysa markuu nebigu weydiiyey nebi allow anigu araggayga maqalkayga waa ilaashanay arrintaa hayla soo gelin waxaan caasha khayrahan kuma ogi diinteeda ilaashanaysa gabadhaas markasaa leedahay cadaaladna way samaysay way cadaalad samaysay cadli iyada ku habboon weliba ayay ayay samaysay oo weliba qofkii ay la tartamaysay baa la yidhi qofkii ay tartanka ku jireen baa la ka waran alla maanta haddii gabadh soomaaliyeed oo gabadh lala qaba la weydiin lahay tolo maxay samayn lahayd ilah baa inooga waxay samayn lahayd laakiin waxaan is leeyahay godkii hore ugu sii tuuri lahayd qisadan waxay kaloo unoqonaysaa sabirsiin waxay u noqonaysaa gabadh kasta oo muuminada oo lagu been abuurtay oo arrinta arrin inay beenta iyadan qabin lagu sheegay inay faaxisho samaysay bay qalbi qaboojin u noqonaysaa caaisho ayaana uswatun xasana oo ah gabadh kastoo arrintaa laga sheego de iyadoo caaisho kama fadli badna umulmuminiin caaisho kama fadli badna haddii lagu tuhmo iyadana sabarka caaisha latimo kala laga rabaa iyo deganaashi iyo dulqaadkii baa laga rabaa ilahina inay gacmaha u taagato inuu arrinteeda uu qofkii sameeyey uu fadeexeeyo oo beentiisa banaanka soo dhigo inay ku ducaysataa la rabaa haddaynu qisadan soo gabagabayno hooyadan caaisha waa shakhsiyad aada u weyn shakhsiyatun cadiimay ahayd waxaa ilaahay ku sharfay quwat liimaan iyo tawxiidku ilaahay ku sharfay iyo fiq faqiihaday ahayd oo aragti dheer bay ahayd sawj xaaskii nebiga ayay ahayd waxyiguna wuu u bishaariyey inay bari'a tahay laakiin markii arrintii baraa'adeeda ay timi fadligii iyaa u celisay allah ilaa annaha arjacat alfadla kullahu lilah tacaala waxdah walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin qisada caaishana insha allahu tacaala halkaas inoogu dhammaatay suuratu nuurna suuratu nuurna waxay inoo soo bandhigtay qisatu caaisha bay inoo soo bandhigtay qisa aynu ka faa'iidaysanayno gabadha mu'minada sabarka laga rabo iyo dulqaadka laga rabo iyo inay tawxiidka ilahay mooye cid kale ayan tala saaran baa laga ayaynu ka faa'idaysanaynaa qisada iyada ah waxaynu ka faa'idaysanaynaa oo kale inuu ilaahay gabdhaha mu'minaadka ah ee lagu been abuurayana uu uu u gargaaray uu ugu gargaaray in qofkii arrintaa ku kaca xad lagu fuliyo oo laga abaalmariyo adduunka intuu jooga lagu abaalmariyo laga gooyo dembigii uu sameeyey dadka hortiisa lagu fadeexayo oo lagu karbaasho waxaa kaloo maaragtay aynu ka faa'idaysanaynaa qisadatan gabdhaha nolosha muminaadka gabdhaha muminaadka iyo ragga muminiinta aba ahmiyadda ay leedahay satarka in in cawrada la qariyo si wacan laysu daboolo iyo ilaah in laga cabsado iyo diinta in lagu toosna toosnaado wa kaana fadlu llahi cala almu'minaati cadiima ilaahay fadli weyn buu gabdhaha muminaadka ayuu siiyey waana dhowray sharaftooda wuu ilaaliyey wixii afka kusoo taaga ama wax ka sheegana ilaahay ciqaab ayuu maaragtay hadday xitaa ciqaabka adduunka iyo ka badbaadaan xadka aakhiro warba u yaala lianna waa min alkabaa'ir inaad gabadh mu'minada oo cafiifada oo waxba barii'ad ah haafilad ah aad tidhahda waxaasay samaysa min sabca muubiqaad bay ka mid tahay waxaynu u gudbanaa suurat lfurqaan suurat lfurqaan waxay ka hadlaysaa qur-aanka inuu yahay munazalu min cindi illaah way ka hadlaysaa waxay kaloo ka hadlaysaa dalaa'ilu maaratay sidqi alqur'aan iyo sidqi nebiy sal slam waxay kaloo ka hadlaysaa dadkii nebiga raacay sharafta ay leeyihiin mu'miniinta ahaa waxay kaloo ka hadlaysaa sugitaanka nebiga la sugay oo loogu qalbi qaboojiyey oo lagu sabirsiiyey wixii maaragtay cadowgiisa ama mushrikiintu ay ka sheegayeen in looga gargaaray arrinta isaga aan keligii ku ahayn ambiyo badan maaragtay sidaas ay gaala ula soo dhaqmeen markay sabreenna iyaga ilaahay guushii uu siiyey oo tamkiinkii iyaga uu siiyey gaaladiina uu baabiiyey ayaa nebiga maaragtay suuraddu ay ka hadlaysaa haddaynu usoo gudubno suurata shucaraa suuraddu horta waxaa weeye qur-aanka kariimkay ka hadlaysaa iyo mushrikiintu inayan ayan ka hor iman karin qur-aanka cajzu lmushrikiina an mucaaratihi qur-aanka wax ka hor iman kara ma laha waxay kaloo suuradda ka hadlaysaa nebiga in maaragtay la sabirsiiyey loo qalbi qaboojiyey waxa uu kala kulmayo diidmada gaalada kala kulmayo diintan ay diidan yihiin inuusan maaragtay waxaa looga qalbi qaboojiyey qisada mar kale waxaa kusoo noqotay ama suuradda waxaa kusoo noqotay qisada imra'atu luut xaaska nabiyullahi luut baa kusoo noqotay calayhi salaam qisadana way soo noqnoqotay acraaf baynu kusoo aragnay huud baan kusoo aragnay alxijri baan kusoo aragnay ashucaraa aan kusoo aragnay annamal baa ka hadli doonta cankabuud baa lagaga hadlay saafaad baa lagaga hadlay iyadoo laga digayo gabadhaas ama saniica laga digayo waxay samayso xumaantiisa oo looga digayo suuratu taxriim baa sidoo kale iyaduna ka hadashay waxaa hore aan uga soo hadalnay qisata maaragtay imra'atu luut waxaan kaga soo hadalnay qur-aanka qisaskii qisooyinkii aynu soo marray ayay ku jirtay hadda halkan waa si caabira u timi maahayn dib uga sheekayn mayno insha allahu tacaala halkan waxaa iyana qisadooda ku timi suuraddan suurata shucaraa waxay ku soo aroortay qisadoodu banaadkii ama gabdhihii uu dhalay nabiyullahi luud calayhi salaam qisatu banaati luudna sidoo kale had iyo goor waxay la socotaa qisata maaragtay nabiyullahi luud bay la socotaa iyadoo mar mar kasta la isxusuusinayo qisada maaragtay xaaskii nebiyaha luud oo la sheegayo xumaanteedii iyo waxay sharka ay samaynaysay si loogu loogu maaratay cibro qaato sidoo kale suuratu shucaraa suurat shucaraa marka laba qisoo dumar kusaabsan bay inoo soo bandhigtay qisada hore waxaa weeyaan imra'atu luud bay inoo sheegtay si caabira si kooban inoogu sheegtay gabadhaas oo kaafirad ahayd waxaa kaloo suuratu shucaraa ku timi qisadii gabdhihii nabiyullaahi luud uu dhalay kuwaas oo iyagu iimaankii aabbahooda wuxuu la yimi rumeeyey oo diintii qaatay oo ilahay sidaa ku badbaadiyey waxaa kaloo meesha ka ogaanaynaa ilaahay siduu uga soo saaro beed guri keliya dad kaafiriiniya dad muminiina i guri keliya oo tarbiyadeedii waxay kusoo degayso oo nebiga ilaahay maaragtay uu dadkii ugu yeedhayo gurigii nebiga laftiisa inay ka soo baxi karaan dad kaafiriina iyo dad muminiina quluubta iyo maarata hanuunka quluubta hanuunka hanuunkeeda ilaahay unbaa arrintaas ilaahay baa maaragtay unbaa xanuuniya waxna baadiyeeya suuratu annamal ayaa iyadana ayaan hadda joognaa maqaasida suuraddu ay ka hadashay adilat alwaxdaaniya iyo tawxiidka ilahay bay ka hadlaysaa suuraddu ilahay qudradiisa awooddiisa ay ka hadlaysaa ilaahay fadligiisa ay ka hadlaysaa dadka galada u galay sidii dee ala nabiyullaahi daauud iyo iyo duriyadiisa oo kale nabiyullahi suleymaan oo kale marka mar kale waxaa kusoo timi qisata imraatu luda iyana kusoo noqotay suuraddan si maaragtay bay si caabira oo iska un magaceeda markaa unbaa la sheegay banaatu luud baa sidoo kale mar kale kusoo noqday suuraddan magacooda kuso qisada kusoo noqotay ummu muusa oo nebi muuse hooyadii ba iyadana kusoo noqotay qisada mar kale ay suuraddu ay xustay qisadii gabadhii muuse walaashii ahayd ee ka qayb qaadatay badbaadadiisii ilaahay maaratay si uga badbaadiyey fircawn iyo junuudiisii bay qisadu mar kale kusoo laabatay xaaskii nabiyullahi muusa iyadana mar kale kusoo laabatay qisada suuraddan kusoo laabatay suurata namal waxaa kaloo mar kale kusoo laabatay qisatu aasiya qisatu aasiya kusoo laabatay aasiya binti musaaxim xaaskii fircawn iyadana suuratu namal magaceedu mar kale xali qisada way ku timi markii qisaaska laga suurata laga sheeg laga sheekeynayay waa ku timi waxaa qisada hadda ugu cusub ama inugu cusub ee suuraddan ku timi waxay tahay qisatu malikatu saba boqoradii dowladdii saba xukumaysay ee yeman ka jirtay meesha sancali ahad ayaa xarunteedu ahayd hada wasala allahu calaa nabiyina maxamedin wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin أنوار الربانية خلق الإنسان لكي يتلوها يتدبر ما فيها بروية وتصير له أسلوب حياة وتشاركه في عقد النية فتعالوا كي نصلح أنفسنا